أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo qodobadaan idinku goheynana waxaa ka mid ah dagaalla culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay qeybo ka mid ah wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose kooxda ridada soomaaliya ayaa xabsiga dhigtay boqolaal ruux oo ka mid ah ganacsatada magaalada muqdisho kuwaasi oo iska diiday inay bixiyaan lacagaha baadda ah ee kooxda ridadu kusoo rogtay ganacsatada muqdisho munaasabad ballaaran oo gabagaba weyd xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili irshaad ee ka socotay wilaayada jubbada dhexe ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayadaasi murtad gargurta iyo kooxdiisa ayaa hawada soomaaliya ku wareejiyey shirkad laga leeyahay imaaraadka carabta iyadoona tallaabadaasi ay si adag uga soo horjeesteen shirkado shisheeye oo horay murtadiintu ugu wareejiyeen khayraadka soomaaliya bulshada ku dhaqan deegaanada dhaca bariga hiiraan ayaa si weyn kaga faa'iidaystay xamlada dacwiga ah ee ka socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر waa subaxnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha safar sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijri qodobadii warka ugu doorka roonaa ayay intaasi ahaayeen haatanna isagiyo dhan dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay qeybo ka mid ah wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee maayafuulka ee magaalada baydhabo oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada baay shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay kadib tukashadii salaada subax ee saaka dagaal culus ku qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka arbacow ee ka tirsan deegaan weynaha ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho waxaana dagaalkaasi la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan kooxda ridada soomaaliya ayaa xabsiga dhigtay boqolaal ruux oo ka mid ah ganacsatada magaalada muqdisho kuwaasi oo iska diiday inay bixiyaan lacagaha baadda ah ee kooxda ridadu kusoo rogtay ganacsatada muqdisho warbixintaasi waxaa inoo haya walaalka xasan cabdiraxmaan abuxasaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda kooxda ridada soomaaliya murtad cabdiqafaar xaange ayaa sheegay inay soo qabteen ilaa boqol ganacsato ah uu ka soo horjeestay awaamiirta lagu boobaya hantidooda wuxuu sheegay inay isticmaaleen xeelado kale oo ay kaga baaqsan karaan in laga qaado canshuur ku-sheegaasi dad badan oo isku dayay inay ka leexdaan waddadii loogu talagalay canshuurta islamarkaana isticmaalaya lambaro gaar ah ayaa soo baxay maanta oo aan idinla hadlayo waxaana xarumaha dowladda la hor keenay dad ka badan boqol qof oo lagu qabtay iyaga oo ku ganacsanaya lambaro gaar ah ayuu yidhi murtadkan dad badan oo isku dayay inay ka leexdaan waddadii loogu talagalay oo merchantiga ganacsiga loogu talagalay iska wareejiya nambaro isticmaalaya ayaa soo baxay maantaan idinla hadlayo waxaa xarumaha dowladda oo maaragtay isteeshinada dowladda iyo xarumaha traafika dakhliga la horkeena dad ka badan boqol qof oo lagu qabtay iyaga oo maaragtay ku ganacsanaya oo violation samaynaya ganacsiga waxaa waajib ku ah hadduuba ganacsi yahay inuu wax ku kala iibiyo oo keliya merchantiga laakiin nambarada caadiga ah ee qofka loogu talagalay ee e v c ga lama ogola dadkaa marka in tartiib tartiib maxkamaddu waxay yani xeerka ganaaxa canshuuraha la mariyo maalin kastana sidaasay u soconaysaa shacabka soomaaliyeed ayaa si weyn kaga soo horjeestay lacagaha baadda ah ee ay ku soo rogtay kooxda ridada soomaaliya ee la doonaya in lagu boobo hantida ummadda qorshahaas oo laga soo meeriyey waxa loogu yeera i m f iyo world bank xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa toddobaadkan digniin kama dambeesa siisay shirkadaha ku lugtale boobka dhaqaalaha shacabka soomaaliyeed ee u hoggaansamay awaamiirta ridada iyadoo dhanka kale shacabka soomaaliyeed loogu baaqay in hantidooda ay badbaadsadaan oo ay kula baxaan muddo toddobaad ah mahadsaned abuxasaan munaasabad ballaaran oo gabagaba weed xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili irshaad ee ka socotay wilaayada jubbada dhexe ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayadaasi cusmaan axmed dhubow ayaa warbixinta warkaasi noo haya kadib muddo bil ah oo dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadu ay ka socotay xamladii irshaadul ummah ayaa lasoo gebagabeeyey kadib munaasabad ka dhacday magaalada jilib munaasabadda oo ahayd mid ay kasoo qaybgaleen mas-uuliyiinta wilaayada culimada iyo waxgaradka ayaa sidoo kale waxaa soo xaadiray qaar ka mid ah bulshada mid ka mid a culimadii kasoo qayb gashay munaasabadii lagu soo gebagabeynayay xamlada ayaa wacdiyey boqolaalkii bulshada ah ee ku sugnayd goobta المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض حكى الضمبية يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أمان إيو بوغادين كوين وقف مؤمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أتاغنو لأمان أي مجرتو وأمان سمد كتمد ويان رب العالمين كي كتمد وحانا لبوغادين لأمان يا رنتي كوا أتاغن هب إيو غورالي inay wanaaggu dadka faraan munkarkana ay ka reebaan sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo soo xiray xamlada ayaa ka warramay muddadii ay socotay xamlada deegaanada la gaarsiiyey iyo dadka ka faa'iidaystay xamladaa ilaahay mahadii ilaahay wuxuu inoo suurageliyey ma afarta degmo magaalooyinkeeda mid walbaoo ka mid a xamladii sida la rabo inay uga hergeshay degmo walbana tuulooyinkeedii ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu inoo qadaray tuulooyin badan oo ka mid ah in dadkii loo tago xamladii la gaarsiiya miitaal ahaan degmadan jilib waxaa dacwada la gaarsiiyey xamlada sagaashan iyo kow tuulo oo ka tirsan degmadan jilib ayaa lajnadii gobolka iyo maamulkii degmada iyo colammada iyo nuqabada oo isla socda ay gaarsiiyeen sagaashan iyo kow tuulo oo degmada ka mid ah degmada saakow oo iyaduna markaas tir ahaan kaalinta labaad ku jirtay iyadana wuxuu ilaahay subxaana watacaala inoo suurageliyey degmada magaalada ay ku taallo marka laga soo tago siddeetan iyo saddex tuulo oo ka tirsan degmada saakow ayaa xamlada la gaarsiiyey sidoo kale degmada bu-aale in la gaarsiiyo soddon iyo laba tuulo oo ka tirsan degmada bu-aale degmada salagle iyadana waxaa ilaahay subxaana wa tacaala inoo hirgeliyey labiiyo labaatan tuulo oo ka tirsan degmada salagleh in xamladan la gaarsiiyo ummaddii loo sheegay tuulooyinka marka la isu geeyana waa laba boqol labaatan iyo siddeed tuulo ayaa muddadaa bisha ilaahay subxaana wa tacaala inoo hirgeliyey dacwada in la gaarsiiyey mar kale waaliga ayaa ka hadlay muddadii ay socotay xamlada dadkii lala kulmay xamladaa inta ay socotay dadka lala kulmayay waxaa ugu horeeyey culammada dadka lala kulmaya waxaa ka mid ahaa oo kaalinta labaad ku jiray hoggaankii dhaqankaa ka mid ahaa sidoo kale dadka lala kulmaya waxaa ka mid ahaa macallimiintii madaariista qur-aanka dhigaysay iyo kuwii mu'asasaadka tacliimiga aha wax ka dhigayay dhammaan macallimiinta noocyadooda kala duwanna waxay ahaayeen raqamka saddexaad ee lala kulmayey oo lagala hadlayo ummaddan sidii macruufka loo gaarsiin lahaa munkarkana looga reebi lahaa waxaa ka mid ahaa dadka lala kulmaya ardada dugsiyada qur-aanka dhigta kuwa dugsiyada dhigta qur-aanka iyo kuwa mu'asasaadka tacliimiga ku jira dhammaantoodba waa lala kulmayey sidoo kale dadka lala kulmaya waxaa ka mid ahaa dumarka maraakiista wax ka barta waxayna miise gaara u lahaayeen waan uga mahadcelinaynaa ummadda lala kulmayo kuwa ugu badan waxay ahaayeen dumarka waxaa ka mid ahaa waalidiinta iyagana si gaar aha loola kulmaayay rag iyo dumar waxaa sidoo kale lala kulmaayey dadka xirfadleyda ah ee shaqaysta xooggooda ku shaqaysta muruqmaalka sida mataqaana ee darawaliinta qolada dawaarada ka shaqeeya suldaan cabdiraxmaan cali cabdi afhayeenka golaha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa sheegay in ka waxgarad ahaan ay qaadan doonaan doorkooda kaga aadan dhaqangelinta xamlada haddaan nahay annaga ee nuqubada jubbada dhexe arrinkan waana soo gaarsiiyeen walaayatu jubbal wusda iyo maamulkeeda iyo makaatibkeeda dhammaan waana qaadannay maamulkana waan garab taagannahay waan la shaqaynaynaa qofka waxyaalaha la mamnuucay in laga haro xamladii irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad oo wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe si wanaagsan ugu socotay muddo soddon maalmood ah ayaa lasoo gebagabeeyey iyadoona waaliga uu sheegay wejiga labaad ee xamlada inay ka bilaaban doonto guud ahaanba degmooyinka iyo deegaanada wilaayada maalmaha soo socda mahadsaned dhubow murtad gargurta iyo kooxdiisa ayaa hawada soomaaliya ku wareejiyey shirkad laga leeyahay imaaraadka carabta iyadoona tillaabadaasi ay si adag uga soo horjeesteen shirkado shisheeyey oo horey murtadiinta ugu wareejiyeen khayraadka soomaaliya suheyb cabdulaahi ayaa warbixinta warkaasi inoo haya kooxda ridada soomaaliya ayaa heshiis la gashay shirkad laga leeyahay dalka imaaraadka carabta taas oo lagu wareejiyey inay maamusho hawada soomaaliya nuqul ka mid ah heshiiskan oo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa dhigaya in shirkadan oo lagu magacaabo nafbas ay howsheedu noqon doonto maamulidda hawada soomaaliya waxayna awood u leedahay hegidda dhammaan howlaha hawada dalka iyo duulimaadyada markii uu soo ifbaxay heshiiskan ay kooxda ridada u saxiixday maamulka hawada soomaaliya shirkadan waxa uu dhaliyey falcilin ballaaran oo bulshada soomaaliyeed ay ka muujiyeen ugana soo horjeesteen kooxda ridada soomaaliya ayaa la sheegay in heshiiskan ay ku qaadatay lacaga fara badan oo ay ka heshay shirkadani loo saxiixay inay maamusho hawada waddanka dhinaca kale shirkadda faafori ee maamusha garoonka diyaaradaha magaalada caasimadda ah lagana leeyahay waddanka turkiga ayaa warqad rasmi ah oo ay u dirtay kooxda riddada kaga soo horjeesatay tallaabada ay qaaday kooxda gurguurte oo heshiiska la gashay shirkaddan laga leeyahay imaaraadka carabta warqaddan ka soo baxday shirkadda faafori ayaa la ogeysiiyey safaaradda turkiga waxayna sheegtay inaysan marnaba aqbali doonin go'aanka shirkadda lagu magacaabo nafbas ee laga leeyahay imaaraadka carabta lagu siiyey inay qaadato lacagta hawada soomaaliya iyo maamulkeeda warkan qoraalka ah ee ka soo baxay shirkaddan turkida ah ayaa sidoo kale lagu sheegay in heshiiskii loo saxiixay labakunsaddexiyotobankii uu ka soo horjeedo heshiiska cusub ee hadda lagu howlgeliyey shirkadani laga leeyahay waddanka iskutagga imaaraadka carabta mahadsanid sweyb bulshada ku dhaqan deegaanada dhaca bariga hiiraan ayaa si weyn kaga faa'iidaystay xamlada dacwiga ah ee ka socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi marwaan maxamed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya iyadoo toddobaadkii saddexaad degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan ka socota xamlada dacwiga ah ee irshaadul ummah ilaa sabiili rashaada ayaa waxay lajnada wilaayada u xilsaartay xamlada gaadhayn deegaanka nuurfanaxa oo ka mid ah deegaanada dhacabariga wilaayada hiiraan islamarkaana hoostaga magaalada beledweyne odayaasha dhaqanka ganacsatada gaadiidleyda macallimiinta haweenka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaanka nuurfanaxa ayaa si weyn kaga faa'iidaystay xamlada dacwiga ahaa waxayna andalus u sheegeen inay dhaqan gelinayaan xamlada iyo qodobada ay xambaarsan tahay aniga nuur fanax ayaan joogaa odayaasha nabadoonnada reer hiiraan ama bariga hiiraan ayaan ka mid ahay khaasatan deegaankaygu waa meesha la yidhaahdo nuur fanax maasha allah maasha allah waxay u soo dhowaatay ayada oo maaragtay dad wanaagsan oo culamadiina oo odayaala ay maaragtay ku xidhaan waddadii maaragtay ilaahay oo u tilmaamay dadka muslimiinta inay qaadaan waddadaas ayay cadardoodu ka mid ahayd in maaragtay mukurka laga hortago macruufka leesfaro oo xarakada al-shabaab ay noo soo dirtay waxaa ka mid ahay maandooriyaha iyo in maaragtay qofku uu yeesho wax oo maaragtay uu gacal uu ka dhigto iyo wax uu ka dhigto cadow uu ka dhigto wixii ilaahay cadow ahna inay cadow maaragtay muslimiinta u yihiin ayay noo sheegeen waxaa kaleetay noo sheegeen towxiidka in maaragtay ay tahay furaha islaamka uu ka soo galo marka labaad waxay nagu booriyeen salaada sidii maaragtay waajibaadka loogu guda lahaay maaragtay masaajidda dadka ka maqan sidii loogu soo xiri lahaay masaajidda intaas ayay nagu booriyeen sida maaragtay oo waxyaabaha oo maaragtay ay ka mamnuuceen taxta walaayo waxaa ka mid a gebdhaha xijaabkooda inaysan xijaabkii ilaahay ugu talagalay ay qaataan wuxuuna ilaahay ugu talagelinna ka reebaan iyo wax kasta oo bacda oo maaragtay xoolaha dhibaato geliday ayaa ka mid ahayd waxaa ka mid ahayd gaadiidka oo darawaliinta ah oo dhegaha gashada marka ayakoo mas-uuliyad weyn ximbaarsan oo hadday yaraato boqol nin ama konton nin intii ka dhexsada gaadiidkaas uu saaran yahay asuguna inuu laga yaabo inuu hilmaamo mas-uuliyaddiisii la mamnuucay dhegaha inay gashadaan wax ay dhegaysanayaan magacayga waxaa layidhaha axmed maxamed cawaale haasatan waxaan joogaa tuulada nuurfanax ee bariga hiiraan waxaana ka mid ahay odayaasha degaanka tuulada nuurfanax waxaana ka mid ah haddana gaadiideyda ku nool degaanka nuurfanax maasha allah si aada u wanaagsan ay u socotaa dardaray u socotaa ilaahay baa ku mahadsan in badanna waa noo imaayirta waana sugaynay waana noo timid xaggaaso waxyaaba badan ay ka hadashay xagga caqiidada xagga tarbiyada xagga akhlaaqda wax kasta ay ka hadashay waxaa kaloo noogu dambeeya hadda ay noo sheegeen oo ka qaadanay inaan iska joojinno waxyaabaha raashinka dhacay wax badanoo dhacay khaasatan haddana bacda moobeelada waaweyn muqaadaraadka waxyaabahaasoo dhan runtii waa qaadanay aad baan u qaadanay waana ku mahadsan yihiin walaayada lajanada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan u xil saartay xamlada dacawiga ah ee irshaadul ummaha ilaa sabiili rashaada ayaa tan iyo markii wilaayadu ku dhawaaqday xamlada socdaal ku maraya degmooyinka iyo deegaanada wilaayada iyagoona kulmo ku aadan xamlada la qaadanaya bulshada qaybaheeda kala duwan maadanid marwaan warbixintiisana waxay u dambeysay dhegeystayaal warkii oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh